الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتاب جني الفقه المنهجي وعين كجري أحكام الجنائز سيما وعين كجري وحياله واجب كواها qofka muslimka ay marka u dhinto qaala muallimuuna raximah allahu tacaala waxay yidhaahdeen asalaatu cala almayiti itne talaata waa qodobkii saddexaad asalaatu cala almayit waa salaaddii lagu tukanayay qofka dhintay wadalla calaa mashruuciyatihaa waxaa tusinaya mashruuciyaddeeda iyo salaada lagu tukanayo qofka dhintay ma rawaahu lbukhaariyu wa muslim waxay bukhaariyo muslim wariyeen can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay naca najaashiya bimacnaa wuxuu sheegay najaashi dhimashadiisii fi lyowmi aladii maata fiihi maalintuu dhintay fasafa bihim waa safay saxaabadii wakabara arbaca afar kibaaro ayuu dabeetana ku kibaartay xadiidkan ay bukhaari iyo muslim warinayaan waxa uu inoo tilmaamayaa inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam boqorka najaashi la odhan jiray asxama binu abxar anasha annajaashi waa boqorka xilligaa haystay ardulxabash xilligaa ayuu islaamay waktiga nebiga sala allahu calayhi wasalam mana soo hijroonin oo nebiga sala allahu calayhi wasalam may kulmin sidaa daraaddeed asxaabta rasuulka laguma tiriyo ee waxaa lagu tiriyaa un taabiciintii kuwii ugu waaweynaa ayuunbaa lagu tiriyaa waxaana la tilmaamaa inuu saxaabigii weynaaye camar binu caas inuu isaga gacmihiisa ku soo islaamay markaa laqsiga marka la samaynayo waxaa la yidhaahdaa waa saxaabi ku islaamay gacanta taabici ku islaamay baa la yidhaahdaa waa boqorkii soo dhoweeyey saxaabadu markii ay u hijroodeen boqor caadilahoo markaa muslimiintana markii ay soo hijroodeen ee maka lagu celiiliyey halkaa garab iyo gaashaan uga noqday baahaydoo xilligaa nebiga sala allahu calayhi wasalamna islaamay dabeetana maalintaa uu dhintay ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sheegay geeridiisa isla markaa salaatuljanaasa cala alghaa'ib ayaanu saxaabadii ku tukiyo intuu soo saaray oo uu safay ayaa markaa afartaa kibaaro uu ku kibaartay in wanaagsan ayaa dhulaan markaa islaam joogii ku dhintay ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi walaa xadiidka keliya ee loo deliisha asalaatu cala alghaa'ib jumhuur ulculamaana waa siday qabaan in qofka maqan ee beledka ka maqan in lagu tukan karo halka culimmada qaarkoodna ay ku gaar yeelaan marka uu qofku ku dhinto meelaan islaam joogin oon lagaga tukanin ayuunbaa salaatulghaayib ay markaa mashruuc noqonaysaa markaa walaa tasixu salaada sina ma ansaxaysa ilaa bacda qaslihi maydhidhiisa kadib mooyaane marka la maydho walow yaan la kafinbe-e markaas ayuunbaa lagu tukan karaa isagoon la maydhin ka hor haddii lagu tukan salaadaasi ma ansaxayso sidaa daraaddeed dadka adiga yurub iyo debadaha ku dhintay ee aimada un loola imanayo loogu tukada la leeyahay ayagoo laga yaabo halkii uu ku dhintay inuu weli ku jiro oo aan laga soo saarin oon la maydhin dee ma bannaane waa in layska hubsadaa qofkii in la soo saaray oo la maydhay markaa kadib ayuunbaa lagu tukan karaa wa kayfiyatuha kamaa yeli kayfiyadeeda iyo qaabkeeduna waa sidan markaa soo socotaa waaxid yukabiru takbiirata alixraami wuxuu kibaaranayaa takbiirtii xidhashada naawiyan asalaata cala almayit isagoo niyeynaya tukasho uu ku tukanayo qof ka dhintay wa kayfiyatu niyana waxa weeye an yakhdula fii baalihi inuu ku soo dhaco qalbigiisa iyo maskaxdiisa an yusaliya arbaca takbiiraatin afar kibaaro afar allahu akbarood inuu ku tukado calaa hada almayiti meydkan farda kifaayatin xaalay fardu kifaayo weliba salaadaasi tahay itnain fa idaa kabara markuu kibaarto wadaca yadayhi calaa sadrihi labadiisa gacmood laabta ayuu saarayaa midlu salaati alcaadiya sidii salaaddii caadiga ahayd oo kale wa qara'a alfaatixa faatixada ayuu akhrinayaa talaata waidaa atama alfaatixa faatixada markuu dhammaystiro kabara takbiiratan haaniyatan takbiir labaad ayuu kibaaranayaa raafican yadayhi isagoo labadiisa gacmoodna kor u qaadaya ilaa shaxmatay udunayhi labadiisa dhegood ilaa halkaa dacashooda iyo markaa xidhooda ayuu kor u qaadaya uma wadaca yadayhi maratan ukhraa gacmihiisa ayuu dabeetana dhigayaa mar kale calaa sadrihi laabtiisa wa qara'a waxaan u aqriyayaa aya siiqatin siiqo iyo qaab kastoo min siiqi salaati cala anabiy sala allahu calayhi wasalam siiqooyinkii iyo dhawaaqyaalkii loogu salihi jiray ka mida wa afdaluhaa waxaana ugu fadlida asalaatu alibraahiimiya salligii ibraahimiga ahaa ee aynu soo marnay ee aynu salaada markaynu tashahudkeeda iyo arkaanteeda ka warramayna aynu soo marnay kaasay ugu fadli badan allatii salaada ibraahimiyadahu marad macaha ku soo martay fii axkaami salaati salaada axkaamteeda arbaca uma yukabiru wuxuu allahu akbar odhanayaa atakbiirata haalisa takbiirtii saddexaad wayadcuu lilmayiti bacdaha meydka ayuu ducaynayaa dabadeed wahuwa almaqsuud alacdam ducadaasina waa maqsuudka ugu weyn iyo ujeeddada ugu weyn min asalaati cala almayiti meydka ku tukashadiisa maqsuudka ugu weyn ee laga leeyahay waa ku tukashadaa rawa albukhaariyu wuxuu warinaya can dalxata bnu cabdillaahi bni cawf qaala wuxu uhi sallaytu waxaan tukaday khalfa bni cabbaas radia allahu canhuma calaa janaasatin ayaan ku tukaday dabadiisa faqara'a bifaatixati alkitaab faatixatu alkitaab ayuu akhriyey faqaala wuxu uhi liyaclamuu annahaa sunna bimacnaa qara'tuhaa waxaan u akhriyey liyaclamuu si ay dadkugu ogaadaan annahaa faatixadaasoo janaasada lagu akhriyaa sunna inay tahay warawa nasaa-iyu imaam nasaa-i wuxuu warinayaa xaakim baa isagana la warinaya lafdigan laakiin meesha yaalla waxaana imaamu lbayhaqi nasaa-i sunanu suqraaga riwaayadiisu iyadu way yartay laakiin tan meesha taalla waxale markaa imaamu lbayhaqi baane sunan kubraa uu ku warinaya biisnaadin saxiixin can abi umaamata bnu sahal radia allahu canhu ayuu ka warinayaa annahu akhbara wuxuu uga warramay rajulu nin min asxaabi nabiyi sala la alay sl asxaabtii nabiga ka mid ah xadiidkiba markaa waa saxiix ana sunna fi salaati cala aljanaasa waxa weeye sunnuhu salaada janaasada an yukabira alimaamu imaamku inuu kibaarto allahu akbar yidhahdo uma yaqra'u bifaatixati alkitaabi faatixatu lkitaab ayuu akhrinayaa bacda takbiirati aluulaa allahu akbarta hore dabadeed siran hoos ayuu fii nafsihi ugu akhrinayaa uma yusallii cala anabiyi sala allah alay sl ayuu ku sallin wayukhlisu ducaaa liljanaasa fi takbiiraati janaasadana ducadana wuu khaalis yeelayaa duca u gaar ah ayuu ugu ducaynayaa janaasadan iyo meydkan takbiirooyinka walaa yaqra'u fii shayin minhunna wax ka mida takbiiraha taa hore faatixada la akhriyaya mooyaane wax qiraa'aho u akhrinayaa ma jiro uma yusallimu siran fii nafsihi kadibna waa salaam naqsanayaa sir iyo hoos ahaan ayuu markaa naftiisa ugu salaam naqsan macnaha kor u qaadi maayo baa looga jeedaa wa aqalu ducaa'i ducaynta ugu yarina an yaquula weli allahuma arxamhu ilaahay ou naxariiso ow ikfir lahu ilaahay ou u dembi dhaaf intaas ayaa ugu yar u odhanaya wa akmaluna waxa weeye an yadcuwa lahu inuu ku duceeyo biducaa'i ma'huuri ducadii laga soo guuriyey ee ka sugnaatay can inabiyi sala allahu calayhi wasalam fayadcuu awala bihada ducaa ducadan ayuu markaa ku ducaysanayaa allaahuma qfir lixayinaa ilaahaya u dembinaaf kaayaga nool wa mayitinaa kaayaga dhintay wa shaahidinaa kaayaga jooga wa haayibinaa kaayaga maqan wa sagiirinaa kaayaga yar wa kabiirinaa kaayaga weyn wa dakarinaa kaayaga lab wa unhaanaa kaayaga dhadig ilaahaya u dembi dhaaf allaahuma yaalow manaxyaytaw kaad noolayso ee minaa naga mid ee cumri iyo nololu si aarsan tahay faaxyihi cala alislaami islaamnimada ku noole oo islaamnimada macnaheed iyo hoggaansan inuu ilaahay u hoggaansamo inuu ku hoggaansamo oo waxaad waartay inuu fuliyo waxaad u diiday inuu ka dheeraado leanna qofku intuu islaamka iyo intaasaa intuu noolyahay intaasaa laga rabaa waman dawafaytahu minaa ka adoobsateen naga midana bimacnaa adoobsanayseed nafda ka qaadaysana fatawafahu cala aliimaani ilaahayow iimaan iyo markaa rumayntaada iyo tawxiidkaaga iyo keliyeelkaaga ilaahayow kaa ku dil rawaahu tirmidiy wa abu daawuud ayaa wariya xadiidkuna waxa weeye xadiid saxiixa uma yaquulu wuxuu odhanayaa allaahuma ya allow hadaakani cabduka addoonkaagii weeye wabnu cabdayka labadaadii addoon miday iska dhaleen weeye wain kaanad unhaa haddii janaasadu ay dhadig tahayna qaala wuxu odhanaya allahuma haadihi ammatuka ilaahu tali addoontaadii weeye wabnatu ammatika addoontaadi miday dhashay weeye kharaja qofkani wuxuu ka baxay min rawxi dunyaa adduunyada raaxadeedii wasicataha iyo ballaadhnideedii iyo waasaceedii buu ka soo baxay walxaal maxbuubuhu kuwuu jeclaa iyo wa axibaahu kuwii jeclaaba fiiha adduunyadii ay ku sugan yihiin isagu waa kaasoo waa ka soo dhex baxay halkuu baxay ilaa dulmati alqabri qabriga mugdigiisii iyo wahuwa laaqiin wuxuu la kulmiye camalkiisi iyo wixii uu soo sameeyey abaalmarintiisia inuu la kulmo halkaa yare madowna la geliyo ayuu u soo baxay kaana waxaa yashhadu mid qira an laa ilaaha illaa anta waxdag adiga mooyaane kelidaa inaad tahay mooyaane wax kale ma qiri jirin inaad tahay alla xaq lagu caabuday ruja adiga mooyaane kelidaa tahay ayuu qirayay wa anna moxamedan cabduka warasuulu wuxuu qirayay oo kale in nebi moxamed addoonkaagii rasuulkaagii yahay wa anta aclamu bihi mina adigaana ilaahay oo naga ogaan badan allaahuma yalow inahu isagu nazala bika adigu kugu soo degay wa anta adiguna khayru mansuulin bi mid lagu soo dego oo marti loo noqdo ka ugu khayr badan baa tahay wa asbaxa wuxuu noqday faqiiran mid u baahan ilaa raxmatiga naxariistaada wa anta adiguna haniyun mid ka deeqtoon baa tahy can cadaabihi cadaabkiisa waqad ji'naaka waa kuu nimi ilaahayow raaqibiina ilayka annagoo ku rajayn oo yacni dembi dhaafgaaga iyo naxariistaada rajaynayna shufacaa lahu isagana u ergeynayna allaahuma yaa low in kaana muxsinan hadduu samafalow ahaa oo qof ixsaan iyo wanaag iyo samasameeyo ahaa fasid biixsaanihi ilaahu samihiisa ee wanaaggiisa u kordhi wain kaana musii'an hadduu xumaanfalow ahaana fatajaawaz canhu ilaahayow ka dhaaf wixii xumaayuu sameeyey walaqihi ilaahayow waxaad la kulmisaa biraxmatika bisabi raxmatika naxariistaada sababteeda ridaaka raali noqoshadaada ilaahayow la kulmi waqihi ilaahu ka dheere fitnata alqabri qabriga fidnadiisa inaad qabriga ku fidnayso ilaahay ka dheere wa cadaabahu ilaahu ka dheere wafsax lahu fii qabrihi qabrigiisa ilaahayow u ballaari wajaafi larda dhulka ilaahayow ka dheere can jambayhi labadiisa dhinaco ha ku cudheeliye walaqihi ilaahayow la kulmi biraxmatika bisabi raxmatika naxariistaada sababteeda iyo darteed waxaad kula kulmisaa alamna min cadaabika inuu cadaabkaaga aamin ka noqdo xataa tabcahahu ilaa intaad u soo saarayso ilaa jannatiga jannadaada yaa arxam araaximiin wanacase kii ugu naxariista badnaayow ilaahayow sidaas iyo ducadaas ayaan kaaga baryayna fain kaana almayitu tiflan hadduu ka dhintay ilmo yar yahay qaala wuxuu odhanayaa bedelan min hada ducaa haani ducadan labaad bedelkeeda taa hore wuu ugu ducaynayaa laakiin tan labaad qofka weynunbaa loogu duceeyaay bedelkeeda wuxuu ugu ducaynayaa allahuma ajcalhu faradan liabaweyhi ilaahayow ceelalyo uga yeel labadiisii waalid wasalafan miduu horeeyo ilaahayow uga yeel waduqran ilaahayow kayd uga yeel wacidatan ilaahayow waana uga yeel wactibaaran mid ay ku cibro qaataan uga yeel washafiican ilaahayow mid ergeya uga yeel wahaqil bihi mawaasinahum miisaanadooda ilaahu ku cuslee waafriq asabra calaa quluubihima qalbiyaalkoodana ilaahw sabir ku shub walaa tafdilhumaa bacdahu dabadii ilaahu ha fidnayn walaa taxrimhumaa ajrahu ajriga musiibadaa markaa ku dhacdayna ilaah waa ka hojinin oo haseejinin taas ayuu markaa ilmi yaraana ugu ducaynayaa wa haadihi aladciyatu ducooyinkan iltaqadha shaaficiyu raximah llahu tacala min majmuuc alakhbaar yacni akhbaartii ku soo aroortay isugeyntooda ayuu markaa kala soo dhex baxay wa rubamaa dakarahaa bilmacnaa inuu macno ahaan markaa isagu markaa usoo qaatayna waa la arkaayo wastaxsanaha asxaabuhu asxaabtiisuna ay wanaajiseen ay kuwo wanaagsan ku tiriyeen laakiin aanay markaa riwaayo aanay lahayn wa asaxu xadiidin xadiidka ugu saxiisan fi ha fi lbaabi ee baabkan ducada qofka dhintay loogu ducaynayo maa rawaahu muslim waa ka imaam muslim warinaya can cawf ibni maalik radi allahu canhu qaala wuxu uhi sallaa rasuulu lahi sala allahu alay slam wuxuu ku tukaday calaa janaazatin ayuu ku tukaday fasamictu waxaan maqlay yaquulu isagoo leh allahuma kafir lahu ilaahay u dambi dhaaf warxamhu ilaaha u naxariiso wacaafihi ilaahu balaayooyinka iyo wixii markaa ka hayay ilaahayow ka badbaadi wacfu canhu ilaahayow iska cafi oo iska dhaaf oo iska saamax wakrim nusulahu ilaahayow martiqaadkiisa wanaaji wawasic mudkhalahu qabrigiisa iyo meeshuu galayana ilaah u waasiciyo u ballaadhiyo ha ku cudhiidhi waqsilhu waxaad ku maydhaa bilmaa'i biyo wasalji iyo biyaha markaa fadhiisay walbaradi iyo markaa qabowga biyaha qabow markaa ilaahayow ku maydh wanaqihi min alkhataaya ilaahw dembiyaalka ka tir kamaa yulaqa sawb alabyadu marada cad min adarasi wasakda sida looga nadiifiyo wa abdilhu ilaahayow waxaad ugu badashaa daaran khayran min daarihi daar daardiisa ka khayr badan wa ahlan khayran min ahlihi ahal ka khayr badan ahalkiisa wa zawjan xaas khayran min zawjihi yacnii xaas xaaskiisii ka khayr badanna ilaahayow sii culimmada qaar baa yidhi ninka u maato loogu ducaynaya waayo hadduu ninku wanaagsan yahay yacni labaduba ehlu janno isku noqdaan dee ninkaadaasunbaa markaa nin iyada u noqonaya waadkhilhu ljanna ilaahayow jannada geli waqihi waxaad ka dheeraysaa fitnata alqabri qabriga fitnadiisa ka dheeree wacadaaba annaari iyo naarta cadaabkeeda ilaahayow ka dheereen qaala cawf baa wuxuu yidhi saxaabigii warinayay ee ducadan maqlay iyadoo nebigu sala allahu calay waslm ugu ducaynaya qofkaa dhintay fatamanaytu waxaan tamaniye oon doonay buu dhi an low kuntu ana almayit inaan ahaan lahaa anigu kaa dhintayee rasuulku sala allah alay sl saa ugu ducaynayo waayo ducada rasuulku sala alla alay slam waa maqbuula marka inaan anigu meydkaa lagu tukanayu nebigu saa ugu ducaynayay inaan noqdo ayaabaan tamaniye oon jeclaystay buuli waa liducaay rasuuli sala allahu alay slam wuxuu saa u leeyahy ducada rasuulku lihadalmayiti wuu duceeyey caafihi waxaa loo jeedaa khallisu mima yakrah waxa uu nacayo oo dhan ilaahayow ka fakiyo ka sii daayo ka ilaali hamsa uma yukabiru allahu akbar buu odhan atakbiirata araabicata takbiirtii afraad wayaquulu bacdaha wuxu odhaya allahuma maqlaa taxrimna ajra ilaahayow ajriga dee aaskan iyo hawshan aan ka soo qayb gallay hanaga hoojino hana seejinin walaa taftinaa bacdahu dabadiina hana fidnaynin waqfir lanaa walahu annaga iyo isagabana ilaahayow noo dembi dhaaf rawahu abu daawuud baa wariyey can nebiy sala allahu alay slam sita uma yusallimu tasliimatayni kadib waa salaamo naqsanaya laba salaamo naqsi can yamiinihi wa yasaarihi midig iyo bidix ayuu salaamo naqsan kullu tasliimatin salaamo naqsi kastaana waa ka tasliimati salawaati lukhraa salaadaha kale salaamo naqsigoodii oo kale wey rawa albayhaqiy wuxuu warinayaa biisnaadin jayidin wuxuu ka warinaya can cabdillahi bni mascuud radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana nabiyu wuxuu ahaa yafcalu tasliima salaamo naqsiga mid sameeyo cala aljanaazati lagu sameeyo midla tasliimi fi salaa salaamo naqsigii salaada oo kale ayuunbuu markaa salaamsan jiray labada ahayd wa anta tulaaxid adigu waxaad daymoonaysaa bayna culimmada qof yahow mimaa dakarnaa waxa aan soo sheegnay waxaad ka arki ana asalaata cala almeyiti kulluha min qiyaam salaadan meydka lagu duwanaya dhammaanteed waa istaag falaa rukuuca fiiha rukuuc male walaa sujuuda sujuudna male walaa juluusa fadhina male istaaggaas iyo afartaa takbiirood ee waxaa la akrinayo weeye dafnu lmayit waa meydka aasidiisii aqalu maa yejibu waxa ugu yaree waajibayaa fii dafni lmayiti meydka aasidiisa an yudfana waa in lagu aaso lagu xabaaloo lagu duugo fii xufratin god tamnacu diidaysa intishaara raayixatihi urtiisu inay faafday soo baxdo wa tamnacu diidaysa oo kale tasalluta asibaaci calayhi bahaluhu inay ku dirmaan ay soo faqdaan dhulwaaga iyo waraabiya wixii lamidina u diidaysa mustaqbalan iyadoo weliba la qaabiliyey fiihaa dhexdeeda xufrada alqibla qiblada lagu qaabiliyay ama mustaqbilan xaalu yahay fiiha alqibla soo qiblada weliba qaabilsanoo xaggaa loo jeediyey inta ugu yar waa intaa wa akmalu daalika kaaka ugu dhammayska tale aasidaasina an yutbaca fiihi maa yeli waa in la raaco waxaan soo socda waa in la raaciyo tallaabooyinkan waaxid an yudfana fii qabrin waa in lagu aaso qabri bicumqi qadri qaamati rajuli muctadil ah hoos yacni hoos u ah qadarka istaagga nin meeldhexaada wa basati yadayhi ilaa ilaaca iyo gacmihiisa oo kor loo fidiyey qof meeldhexaad ahoo nin aada u dheerna aan ahayn mid aada u gaabanna aan ahayn istaaggii iyo weliba gacmaha uu kor fidiyey intaa waa inuu godku leegyahay wa an yuwasaca waa in la waasiciyo qadra diraacin wa shibr qadar markaasu dhudhun iyo yacni dhudhunkaa iyo weliba taakadaana waa in ballarhkiisu intaa qofka markaa la gelinaya intaa kama weyne intaana markaa waa in la waasiciyaa rawaa abu daawuud wuxuu warinayaa watirmidiyu xadiidina waa saxiix waqala xasanu saxiix buuhi can hishaam ibni caamir radia allahu canhu can rasuuli lahi sala allah alay slam qaala wuxu uhi fii qatla uxud uxud saxaabadii lagu laayay wuxu uhi ixfiruu qoda wa awsicuu ballaariya wa axsinuu wanaajiya qubuurta qoda oo waasiciya oo hagaajiya buuhi oo dheereeya sidaasaa baryihii horena markaa dee xabaalaa loo aasi jiray oo loo dheerayn jiray o waxaynu garanaynaa dagaaladan sokeeya iyo intay dilkan iyo waxyaalahani bateen ka hor yacni xabaalaha marka la dheereeyo qofka ugu dheer baa la gelin jiray oo la odhan jiray hebelow dhiilka dhigoo markaasuu isla tiigsan jiray iminka waxaad arkaysaa xilliyadan dambe mid iilkii wareejinayo haddana dhabarkiisi kuu muuqdo markuu foorso dhabarkiisina wuu kuu muuqdaa haddana iilkiibuu markaa duwayaa macnaha markuu istaagana dee waxba laga xabaashinaya meelaha simaha inay u qabataa baa la arkaa itnayn yajib waxaa waajib an yudja calaa yamiinihi in loo jiifiyo dhinaca midig wa an yuwajaha ila alqibla qibladana loo jeediyo bixaydu so low lam yuwajah ila alqibla haddaan qiblada loo jeedin warudima calayhi turaabu camudiina markaa lagu awdo oo lagu shubo wajaba nabshulqabri qabriga in la soo faqa ayaa waajiba wa tawjiihuhu lilqibla qibladana loo jeediyo in lam yuqadar waa haddii aan la qadarin oo aan la isodhanin annahu qad tagayara waa doorsoomay wayundab waxaana la suneeyaa an yulsaqa khaduhu bilardi in dhabankiisana dhulka lagu dhajiyo oo la saaro ayaa markaa sunno ah waa in qiblada loo jeediyaa weliba halkaa waxaa yacni in lagu baraarugo ay tahay hadiyo gorale waatan dabadda sanaaduuqiya wax laga keeno haddii aan sanaaduuqda laga furin oo laba doono meeshoo jilicsan in lagu aaso marka sanduuqii dee seen sariirta oo kale uu yahay cagiina u leeyahay gacmihii la qabanayana uu leeyahay qofku sidaa dhabarku u yaallaa marka haddii sidaasun qabrigii lagu geliyo cagihiisu ay ahaayeen qofkii kor buu u jeesanayaa idan waa markaa haddii lagu gelinayo dee inta cagaha iyo lugahan iyo gacmahan iyo laga jaro dee waa in la jiifiyaayo markaa sidaa loo jeediyaa oo dhinaca loogu dhigaa si uu qofkii markaa qiblada ugu jeesto iyose wanaagsantaybaa markaa in laga saaro oo laga tuuro talaata yusanu waxaa la sunneeyaa an yakuuna alqabru laxdan qabrigu inuu luxud noqdo oo halkaa yacni hoostaa yar la qodayo inay noqoto waase in kaanat ilardu sulba waa haddii dhulku adag yahay oo dumid aan looga baqanaynin in luxudkaa la sameeyo halkaa loo qodo ayaa wanaagsan waa likhabari muslim xadiidka imaam muslim warinayaa tilmaamaya can sacd ibni abi waqaasin radi allahu canhu annahu qaala fii maradi mowti wuxu uhi ilxiduu lii laxdan waar aniga luxudka ii sameeya wansibuu calaya labina nasban dabeetana labanka iyo jaajuurka ku awda oo ku gudba oo taaga buuhi kamaa sunica birasuuli llahi sala allahu calay wasalam sidii rasuulka ilaahay lagu sameeyey wallaxdu haddaba waa tajwiifun waa tajwiif iyo jawfiyo meel marka caloola in loo sameeyo oo yuftaxu laga furayo fi ljidaari alqibli lilqabri gidaarkaa xagga qiblada ee qabrigu uu leeyahay markaa tajwiif iyo meel caloolahoo loo samaynayo la soo qodayo weeye bimiqdaari maa yasacu lmayita qadar qofkan meydka ah u waasec noqonayo dee hadduu koobayana waa la koobaya hadduu dheer yahay u ballaahayana waa loo dheerayna waa loo ballaadhin uma yusaddu waa la awdayaa dabeetana famu hada tajwiif tajwiifka iyo markaa godkaa la soo sameeyey calooshaa la soo sameeyey afkiisa bixijaaratn riqaaqin dhagaxyaal jilicsan ama jaajuur sanaynu markaa aynu samayno ayaa lagu awdi kay laa yanhala calayhi turaabu si aan camuuddu aanay dee u gelin oo aanay ugu butaacin oo ciiddi markaa meesha aanay ugu gelin fain kaanat ilardu raxwa dhulka lagu asayo qofka dhintay hadduu yahay dhul jilicsan oo laga baqanayo inuu dubo nudiba waxaa la sunay an yakuuna alqabru shaqan in qabrigii jeex laga dhigo oo halkaa xabaalbilaashta uun la qodo oo jeex markaa laga sameeyo qofkii markaa la dhigi karo kadibna dee dushiisan ayuunbaa markaa qoryeeyo wax la saarayo la saarayaa kadibna ciiddi baa markaa sidaa loogu awdayaa weliba iminka dhulkeennan oo kale taas ayaa fiican laakiin waynaan baranin waalmaqsuudu bihi waxaana looga jeedaa shaqun jeecid fii asfali ardi alqabri dhulka qabriga hoosteeda in la jeexo bimiqdaari maa yasacu lmayita qadar wax u waasac noqon karo qofka meydka wa yubnaa tarafaahu labadiisa dhinacna waxaa lagu dhisayaa bilabanin aw naxwihi laban iyo wixii lamida dhagxaan iyo uma yusqafu shaqun min fawqihi deetana waxaa saqaf looga samaynayaa jeexi xagga sare bixijaarati raqaaqin dhagaxyaal markaa jirecsan inta looxaaniyo wax la saaro adag ayaa markaa dee saqaf loo samaynaya markaa iyo sanqaaf oo dhagaxaan yar la saaraya uma yuhaalu fawqahu dabeetana korkiisa waxaa lagu shubaya lagu sii daynaya aturaabu camuudi ayaa dabeetana dam lagu siinaya arbaca yusanu waxaa la sunneeyaa an yusalla lmayitu meydka in laga siibo min qibali ra'siya xagga madaxa in laga siibo ayaa la sunneeya bacda an yuudaca intii la dhigay dabadi cinda asfali lqabri qabriga hoostiisa intii la dhigay dabadi wayumadada birifqin dabeetana loogu fidiyo oo lagu geliyo qabriga birifqin si dhimrina fi lqabri lagu geliyo qabrigii marka uu sida miiskaasoo kale yahay waxay culimmadu intaa halkaa hoostiisaa la dhiga dhinaca weliba galbeed ayaa halkaa laga soo geliya in halkaa laga soo geliya ayaa wanaagsanoo saa loo soo geliyo dad saa loo dhigo inagu laakiin xaggan horeynu ka gelinaa intaynu xaggan hore dhigno ayaynu xaggaa ka gelinaa xaggii laga soo geliya haddii xaggan laga geliya haddii xaggan laga afarta jihaatii laga geliyaaba wax dhiba hortu male laakiin sida wanaagsan bay tilmaamayaan oo yidhaahdaan xaggaa in laga soo geliyaa wanaagsan laakiin inagu uma inaan baranin xaggaa inaynu ka soo gelin waanaynu ka soo gelin kari lahaynoo dee afar qof unbaa saa markaa usoo dhiibi lahaayo deetana san unbaa loo qaban lahay da saasaa loo dhigi lahay laakiin inagu xagganaynu baranay inaynu ka soo gelino yusanu an yusalla lmayitu in laga siiya min qibali rasi xagga madaxa bacda an yudaca intii la dhigi dabadi cinda asfal alqabri qabriga hoostiisa wayumadadu waa la fidin dabeed birifqin si dhimrina fi lqabr rawa abu daawuud wuxuu warinaya waana xadiid saxiixa biisnaadi saxiixin ana cabdillaahi bni yaziid alkhimi الصحاaبي رضي الله عنه صحاaبigaasi أdkل الxاrث صxaabiga kale xاrث waxa u geliyay alqبر min qibali rijlay الqبr qabriga lugihiisa xaggiisa ayuu ka geliyey wa qaala wuxuu hi hada min الsuنة kaasi sunaha ayuu ka ahaaday qabriga lugihiisa macnaha waxa laga wadaa qabriga hadhow xaggay luguhu marayaan luguhuna xaggay marayaan dee xagganay marayaan xaggaa luguha ay marayaan in laga soo geliyo ayaa wanaagsanoo sidaa markaa loo geliyo dada saa loo dhigo waxaan ii waa sunne kaasi isagaana saxaabigaas baddaadmaynu ninkaasi ku tukado wa yusanu waxaa la sunneeyaa an yudkila an yudkhala alqabru an yudkhila alqabra litaswiyatihi yacni inuu qabriga geliyo yacni kusimidiisa aqrabu nnaasi ilayhi min adukuur kuwa ugu dhow ragga ugu dhowi inay markaa geliyaan wayusanu an yudkhila alqabra qabriga inuu geliy ku simidiisa markaa halkaa lagu simayo aqrabu nnaasi ilayhi min adukuur kuwa ugu dhow dadka ee ragga inay halkaa geliyaan baa wanaagsan wa an yaquula aladii yulxidu kaa luxudka gelinayaana wuxu odhanayaa bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waxaan ku gelinayaa qabriga ilaahay magaciisa iyo sunnahi rasuulka waa lil itibaaci raacid lagu raacayo nabiga rawaahu abu daawuud watirmidi ayaa wariyey waxasanahu xadiidkuna waa xasane can ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay slam kaana wuxuu ahaa idaa wudica almayitu fi lqabri marka meydka qabriga la dhigo qaala bismi illaahi wacalaa millati rasuulihi sala allah alay ayuu odhanayay markaa la dhigo weeye ee la geliyo ayaa markaa la odhanayaa ee inta la geliyo marka la furfuro ee dhabanka dhulka loo dhigo markaa lagu dhawaaqi maayo ee waa markaa la gelinayo ayaa markaa lagu dhawaaqayaao la odhanaya bismi illahi wacalaa millati rasuulillahi sala allahu alay slam ayaanu ku gelinaynaa daraska qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتاب جني الفقه المنهجي سيبا وعين كتر لي أحكام الجنائز وعن المذي الذي تشيع الجنازة آدابها وبدعها waxa weeye qaadidda iyo tabaabulshaynta markaa la tabaabulshaynayo lasoo aasayo aadaabta ay leedahay iyo waxyaalaha bidcooyinka ah ee aan diinteennu sheegin ee diinta lagu soo siyaadiyey ee la sameeyo markaa tashyiicu waa aasidii iyo qaadiddii xukmu tashyiici ljanaasati lirijaali waannisaa waa xukunka inay markaa qaadaan oo ay kaxeeyaan janaasadii raggii iyo dumarkii itibaacu ljanaasa janaasada raaciddeeda wa tashyiicuhaa ila alqabri iyo geynta la geynaya qabriga mustaxabun lirijaal raggii waa loo suneeyey waa limaa rawaahu lbara bnu caazib wuxuu warinayaa saxaabigaasi qaala wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuuna faray biitibaaci aljanaasati janaasada raaciddeeda wa ciyaadati almariidi qofka xanuunsanaya booqashadiisa wa tashmiiti alcaatisi qofka hindhisay markuu alxamdu lilah yidhaha in loo duceeyo yarxamuka allah la yidhaahdo wa ijaabatu daaciyi qofka kuu yeedhay ee casuumad iyo cunto kuugu yeedhayna in la ajiibo oo loo tago wa nasrati almadluumi qofkii la dulmiyeyna in loo hiiliyo oo dulmiga iyo gardarrada looga hiiliyo rawaahu lbukhaari ayaa wariyey wa yustaxabbu waxaana la sunneeyaa an laa yansarifa inaanu ka noqonin inaanu gadoomin caydan xaal yahay isagoo noqon ilaa bacda an yudfana almayitu meydka intii la aasay kadib mooyaane haddii aada raacdo marka sidaa xabaasha la isu taaga ha noqonin oo ha firaynine la joog oo inta la aasayo aaskaa la dhammaynayo laga soo dareerayo inuu la joogo qofku ayaa wanaagsan rawa albukhaariyu wa muslim bukhaariyo muslim waxay warinayaa can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayre laga warinayaa qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man shahida aljanaasa qofka xaadiro janaaso janaasada iyo qofka muslimkaa dhimashadiisa xataa yusallaa calayha ilaa lagu tukado falahu qiraatun waxa uu leeyahay buur wax leegoo ajriya waman shahida qofkaad xaadira xataa tudbana inta la aasayo kaana lahu qiraataani laba buurood wax leegoo ajriya buu leeyahy qofka intuu ku tukado u noqdaa hal buur wax leegoo ajriya buu leeyahy qofka inta la aasayo joogaana laba buurood oo waaweyn ajrigood ayuu leeyahy qiila waxa li wamalqiraataani oo labada qiraad maxay yihiin qaala wuxu uhi midlu ljabalayn alcadiimayni min alajr ay min alajr waa laba buurood oo waaweyn oo ajri ahoo kale uxud oo kaleo dee silsilada silsilada ama nisaau dumarka miyaa falaa yustaxabu lahuna dalika arrinkaa looma sunneeyo bal huwa khilaafu sunna sunnaha ayuu khilaafsan yahay وخلاف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيدي يدردارن كرسول كان هو خلاف سيئة إن يدور في جنازوين كالرعاة ولما رواه البخاري وحو إمام البخاري ورنيه ومسلم عن عطية رضي الله عنها قالت وحيتري نهينا ونودنا الوديدي عن اتباع الجنائز جنازوين كراعتان كيسا ولم يعزم علينا نالغم سأت كيمن ay lam yushadad calaynaa fi nahyi nahyidaa iyo diidmadaa naloo dee nalaguma adkaynin walam yuxram walam yuxram calayna litibaacu raaciddana ah nalagama xaaraantinimaynine waxaa la idhi waa la idinka fiican yahay walimaa rawaahu ibnu maaja wuxuu warinaya can caliyin radia allaahu canhu xadiidkana sanadkiisu waa daciifa qaala wuxuu yidhi kharaja rasuul lahi sala allahu alay slam ayaa soo baxay fa idaa niswatun juluus waaba iyagoo dumar meeshii uu ku soo baxay fadhiyaan buu yimi fa qaala wuxu uhi maa yujlisukunna maxaa idin fadhiisin meeshale waxaa u fadhidaan waa maxay qulna waxaal nantadiru ljanaasa janaasadii ayaan sugaynaa inaan markaa raacno qaala wuxu uhi hal tugasilna oo ma maydhaysaan oo maydhidda ma ka qayb qaadanaysaan qulna waxaan laa maya qaala wuxu uhi hal taxmilna ma qaadaysaan oo qaadidda ma ka qayb qaadanaysaan qulna waxa dhaheen laa maya qaala wuxu hal tudniina fii man yudli ma gelinaysaan oo intaa qabriga ku dhaadhacdaan wax ma ka qabanaysaan oo iilkii markaa ma ka gelinaysaan ay hal tunzilna almayita fi lqabri meydkii qabriga ma gelinaysaan oo wax ma ka gelinaysaan qulna waxa dhaheen laa maya qaala wuxu farjicna iska noqda haddaba maxaa ka qabanaysaan markaa mar haddaydaan hawsha loo tegayaa waxa weeye markaas waa maydhid iyo qaadid iyo aasid iyo hawshaasi haddaydaan hawshaa waxba ka qabanaynin maxaa markaa ka raacaysaan iska noqda buu yidhi ma'zuuraatin hayra ma'juuraatin ayadoo markaa uu dembi idin saaran yaho idan ajri ka helin meesha ka noqda buu yidhi ey calaykunna ismun ayadoo dembi idin saaran yahay walaysa lakuna ajrun fi itibaaci kuna aljinaasa wa xuduuri dafni oo aydan wax ajriya ka helin raacidda aad janaasada soo raacdeen iyo kasoo qaybgalka aaska ah ka soo qayb gasheen idinkoon markaa wax ajriya ka helin noqda buu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi waanaynu tilmaami doonaa markaa qubuurta markaa booqashadeeda iyo janaasada raacitaankeeda qaybta adaba marku ka hadlayo ayaynu balxuunkeeda iyo wixii ku soo arooray insha allahu tacaala aynu duruusteena dambe aynu ku tilmaami doonaa ومن آdاaب تشhيiع الجناaزة الأمور التالية aadaabta qaadida iyo markaa gelbinta janاasada la gelbinayo waxaa ka mid a alumuur التaaliya arrimahan soo socda waxad an yushayicahaa inuu markaa gelbiyuu qaado u raaco maasheen isaga oo lugaynaya fain أحaba an yarkaba في الcawdة hadduu jeclaado inuu fuuro noqoshada falaa ba'sa dhibi kuma sugna haddii ay meesha la geynayaa ay tahay meel dhow waxa wanaagsan in loo lugeeyo oo aan waxba la raacin hadduu soo noqodka markaa gaadhi iska soo raacana dhibi kuma jiro lakiin dee markay fog yihiin dee waa laga maarmaan in gaadhi loo raaca rawa albukhaariy wuxuu warinaya can sawbaan radia allahu canhu ana rasuul lahi sala allahu alay slam uutiyahu waxaa loo keenay bidaabatin daaba ayaa loo keenay iyo rakuub uu fuulo walxaal huwa maca aljanaasa isagoo janaaso la jiro oo la socda faaba an yarkabahaa wuxuu diiday inuu fuulo marka war fuuli maaye buuli falama insarafa markii uu gadoomay ee janaasadii la soo dhameeyey utiya bidaabatin daaba ayaa loo keenay iyo rakuub kale fa rakiba wuu fuulay faqiila low arrintaasaa lagu yidhi oo waxbaa laga weydiiyaya rasuullahi markii horena waa diiday tii lagu keenay aad sii fuusho markii dambena tii lagu keenay waad ogolaataye maxaa arrintaasi ay tahay baa lagu yidhi fa qaala wuxuu yidhi ina almalaa'ikata kaana tamshi malaa'igtu waxay ahayd markaa hore la gelbinayay mid socoto oo lugaynaysa bay ahayd oo malaa'ig baa la socoto oo lugaynaysay falama kun liarkab maahi anugu markaa maana falama kun ma ahayn liarkaba mid fuula wahum yamshuun iyagoo soconaya malaa'igta oo lugaynaysa inaan anuguba markaa wax fula may ahayn falamaa dahabuu rakibtu markiise janaasadii dhameeyey dee malaa'igtii way iska tegeen anna markaa waxaan iskaga soo dhacay daabadii lay keenay wa xumina haada cala anadbi kaana waxa lagu xambaaray sunnanimo oo inaan la sii fulini waa sunna una waajib ma aha macnaa in la fula xaaraan ma aha waa limaa habata canhu sala allahu alay slm waxaa ka sugnaaday annahu rakiba inuu fuulay fii bacdi axyaanihi xilliyadiisa qaarkood iyadoo janaaso markaa la sii wado ayuu fuulay markaa xaaraan maaha in lasii fuula in la lugeeyo baa sugnaa rawaa muslimun wuxuu warinaya can jaabir ibni samurata radia allahu canhu qaala wuxu uhi sallaa rasuul lahi sala allahu alay slm wuxuu ku tukaday cala bni daxdaax saxaabigaasu ku tukaday uma utiya bifarasin curyin waxa loo keenay faras caddaysimo ah oo aan wax koora iyo saarnayn ayaa loo keenay facaqalahu rajulu nin ayaa u qabtay farakibahu waa fuuray fajacala wuxuu gudagalay markaa yatawaqasu bihi inuu ku boodo markaa wa naxnu natabicu anagoo anaguna raacayno nascaa khalfahu dabadiisa markaa ayaan anagula soconaynon markaa soconay curiyin laa sarja lahu aan koora saarnayn weeye facaqalahu amsakahu lahu wuu qabtay weeye yatawaqasuna waa yatawasabu ku bood inuu ku boodo ayuu gudagalay nascana waa namshi bisurca waa tallaabo dheerayn ee maaha orod itnain yaxrumu waxaa xaaraana xamluljanaasa in loo qaado calaa hay-atin qaab musdiriyatin yacni xaqiraysa qaab markaa xaqiraya oo liidaya in loo qaado waa xaaraan oo yukhaafu minha suquud ama looga cabsanayo dhicid dee in la walqiyo oo markaa la yidhaahdo midna inta labada lugood laga xidho midna labada gacmood la yidhahdo markaa aan walqino waxa weeye walqintaasi dee waa qaab markaa musri oo markaa dee ihaano iyo salabdhacmaydka ay ku sugan tahay dee qaab markaa inuu dhaco looga baqanayana ayadana waa xaaraan wayusanu waxaa la so an tuxmala fii taabuutin in taabuut lagu qaado sanduuq sida dee naxashadan aynu ku qaadno oo kale laa siyamaa idaa kaanat imra'a haweeney weliba markay tahay in markaa taabuud iyo sanduuq lagu qaado ayaa wanaagsan ricaayatan iyadoo la ilaalinayo litakriimi illahi tacala lilinsaan maamuuska uu ilaahay insaanka iyo bini aadmiga maamuusa iyadoo la ilaalinayo talaata yukrahu allaqad bal fiirsada halkaa yukrahu waxaa la karaahiysaa allaqadu hugun iyo qaylo ayaa la karaahiysay asnaaa tashiici ljanaasa janaasada markaa la aasayo wax hugun iyo qaylo waa la karaahiysay bal yusanu waxaa la suneeyey anlaa yarfaca sawtahu inaanu qofku codkiisa kor ugu qaadin biqiraa'atin wax akrin walaa bidikrin iyo dikri toona walaa gayrihimaa iyo wax kala toona inaanu codkiisa kor ugu qaadin walyastacid can daalika kaa weliba ha kaga bedel qaato ha ku bedelo bitafakuri fi lmowti mowtka inuu ka fikiro iyo wa ta'amulihi inuu ufinsa fii caaqibati amrihi arrinkiisa ciribteeda waxaa la doonayaa ciddii janaasadan iyo meydka waday inay markaa khushuucsan yihiin inay fikirayaan oo geeridana ay ka fikirayaan oo ciribtooda waxay ku damaynaysaa ay ka fikirayaan ayaa la doonayaa shibna la ahaado waxay diintu inoo sheegaysaa ummadda ma gaadho laakiin waxaan diintu sheegin unbaa ummadda gaadho iska wada dhaadhiciyaan imika inagu haadaa xaqullah xaqu daa'imullah qaar baa leh laa ilaaha ila allah qaar baa leh oo intaa dhurmaya oo qaylinaya aamusa haddaad tidaan lagu kari maayo iminka laa ilaaha ila allah waa afdalu dikri nabigeenu sala la alay sl wuxuu inoo tilmaamay laa ilah afdalu dikri inay tahay haddana inaad shicaar iyo calaamad uga dhigto janaasada qaaditaankeeda laguma ogola afdalu dikri laa ilaha illa ugu fadli badnayd inaad ku gaar yeeshood shaciiro uga dhigto meydka qaaditaankiisa bidco ayay noqonaysaa ajrikeeli maysid maca annaha afdalu dikri iyadoo ah wayo diintu waa itibaac iyo raacid markan muxuu xaal dhan lagu jeeda muxuu nabigu sala alla alay sl samayn jiray maxay sharcigeenu inoo jireeyey ayaa la doonayaa inaad isweydiiso inaad iska qayliso markaa ma aha marka waa in loo sheegaa oo la ogaadaa waxyaalo runtii aynu ka soo gudubnay waa jira oo beryihii hore waxaan arki jiray markaa xilliyadii aynan qaxuntiga wixii ka horreeyey diinta marba in baynu fahmaynaaye innagoo wax badan ka faasaba haddana waxyaalo badan oo sunna aynu ka tegnay baa jira iyo waxyaalo bidcooyin oo inoo soo weydaartay taayirka gaariga waa la luudin jiray oo laba saacadood meelahaasuu qaadan jiray inuu xabaalaha yar gaadhaa laakiin imika gaarigu caadi buu isaga socdaa taa waynu ka soo gudubnay laakiin ilaa imikadaa qayladaa iyo buuqaa kamaynaan gudbin meesha markaa la taga ee dee laga qayb galana dee waxaa loo baahanya in la khushuucsanaado oo qofkan lagu tukado oo loo duceeyo oo wax laga soo kororsado laakiin haddii buuq iyo siyaasad iyo anna way kan iyo un yacni waxa weeyaan waxaan habboonayn weeye adigaana waxba kama aad faa'idin markaa qofka dhacba kama faa'idin waxaa laga yaabaa haddii aad tidhaahdo anaan janaasadaa ku tukanno janaasada ay dee kunka wax ku dhowi joogaan inaan dhowr boqol kula tukanin baa la arkaa ولحديث أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث وسلم في صدع في كتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار جنازة عض هي غيلة يضب من الله راعي وين السيارة كشدين لو تفاؤل حنا إلى قبره هو قبي مركان قريش أربعة الأفضل سيا فضل بدل أن يمشي المشيعون kuwan qaadaya ee janaasada wadaa inay socdaan amaama aljanaasa calaa maqrubatin minhaa meel u dhowo horteeda inay socdaan ayaa wanaagsan liannahum shufacaau lahaa kuwa markaa u ergen weeye cinda allahi caza wajal ilaahay agtiisay uga ergenayeen fanaasaba waxaa munaasab noqdee an yakunuu fii muqadimatiha inay horeeyaan hadday iminka cidi ku tiraahdo waar bal cid baanu islaynee kaalay dee qof waxaad baxagga damba marya dee kugu bilaabin oo adaa ku horeynaya yani qofkani markaa qofkan ergey u yihiin inay ka horreeyaan baa wanaagsan waa ciddii lugaynaysay rawa abu daawuud wuxuu warinaya wakayruhu waana xadiis saxiixa can bni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu alay wasalam ayaan arkay wa abaabakar wa cumar yamshuuna amaama aljanaaza iyagoo janaasada horteeda soconaya ayaan arkay buuri وروى أيضا وحكروا أبو داود يا ورينيان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ويان سقناه الراكب قفقا وحفوشني يسير خلف الجنازة جنازة الدولة أيو صعنية أو كدن بين والماشي كاللقين أيانا خلفها دولة ذو صعد وأمامها هرت ذو صعد وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها لكن ميلو دنح والبين لقم رأيها لدورية خمسة لا مانعة وحمن عنا يوديد يا مجرون من أن يشيع المسلم مسلم قينو راعو قلبي جنازة قريبه الكافر كاي قرابة يهينا قال كا إلا والله يسكي قريبا ميلا صار لكو صاسينو راعو واحد بكو بجرتو ولا كراهة في ذلك أرند أنا وح كراهية أهي كما السقنا ستة يصن وحلا يصن وحلا سورية تعزية أهل الميت ahlu meyidka ee qodadaa laga dhintay in la tacsiyeeyo in la sabirsiiyo khilaala halaaata ayaamin min almowt gudaha saddex maalmood ama dhexda saddex maalmooda ka bilaabanta dhimashada waa limaa rawa ibnu maaja wa xadiidka ibnu maaja warinayo sanadkiisuna waa xasane can inabiy sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi maa min muslimin ma jira qof muslima oo yucazi akhaahu bimusiiba walaalkii ka tacsiyadeynayoo ka sabirsiinaya musiibo iyo dhibaato ku dhacday ilaa kasaahu llahu ilaahay wuxuu huginayaa min xulali lkaraamati karaamada isku jooggeeda iyo maryaheeda quruxda badan ayuu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha huwinayaa yucazi akhaahu waxaa looga jeedaa yaxuhu cala asabri sabirka markaa ku xambaarayo ku boorinayo wa yuwaasihi wixii markaa dee wahayana wadaajinaya bimili qowlihi acdama lahu ajrak ajrigaaga allaha u weyneeyay ayuu markaa sabirka uu markaa ugu dardaarmaya wa tukrahu waa la karaayeysaa tacsiyada bacda halaaثata ayaamin saddex maalmood dabadeed waa la karaayeysaa ilaa limusaafiriin qof socoto ahaa mooyaane haddii aada goobjoog u ahayd saddex cisho kadib in la tacsiyadeeyey waa karaaho laakiin qofkii socotada markuu soo galo dee saddex cisho iyo wiigiyo kadibba qofkiisii waad ka tacsiyadayn lianna alxusna yantahii bihaa haaliban xusniga iyo murugadu inta badan saddexdaa cisho ayay ku joogsadaan falaa yustaxsanu la wadaajisan maayo oo ma ficina tajidu in la soo cusboonaysiiyo geeridii iyo musiibadii ay laaweynba inaad ku soo cusboonaysiisaa ma wanaagsana kamaa yukrahu sida loo karaahisaba takraaruhaa in lagu celceliyo oo tacsiyadii la celceliyo walwlaa sida fiicanna waa an takuuna inay noqoto bacda dafni aasida dabadeed inay tacsiyadu noqoto ayaana wanaagsan maxaa yeelay waa liishtiqaali ahlilmeyiti bitajhiisihi waxay ku mashquulsan yihiin dadkan laga geeriyooday dee tabaabulshayn dhiig iyo aaskii ayay ku mashquulsan yihiin ilaa an ishtadda xusnuhum inay murugadoodu daraato mooyaane iyo tiraanyadoodu fataqdiimuhu awlaa muwaasata lahum waxa wanaagsan markaa in loo horaysiya iyadoo dee lala wadaagiyo muwaasaad waa wadaajinta iyadoo markaa dee lala wadaagiyo xusgayo murugada wa siiqatuha almanduuba siiqadeeda la sunneeyey tacsiyada waxa weeye acdama allahu ajrak ilaahay ajrigaaga ha weynayo wa axsana casaaka sabirkaagana ilaahay ha wanaajiyo wakafara limayitika maydkaagana ilaahay ha u dembi dhaafo hadduu dee qof muslima yahay weeye wacawadaka allahu can musiibatika khayraa ilaahay musiibadaadana khayr ha kaaga soo bedelo wax khayra ilahay kaaga soo bedelo bidacu ljanaa'is waa janaasooyinku waxyaalaha bidcada ah ee ay leeyihiin ama waxyaalaha aan sunnaha nebiga sala allahu calay slam iyo diinta waafaqsanayn ee lagu sameeyo waaxid kullu maa yukhaalifu wax kasta oo khilaafaya aadaaba tashyiic alatii dakarnaaha aadaabta gelbinta iyo aasida ee aan soo sheegnay fa hiya bidacun waa bidcooyin yembaqii ay habboon tahay ataxarusu minha in la iska ilaaliyo ka tashyiici janaasati raakiban waxa weeye janaasadii oo dee meel dhow lagu aasayo oo wax la fuulo oo kale wa ka rafci laswaati macaha waa codkii iyo qayladii oo kor loo qaado janaasada la jirkeeda itnain xamlu akaaliil waa xidhmooyin ubaxa oo la qaado iyo wanaxwiga wixii la mida maca aljanaasa janaasadii la raaciyo fa hiya bidcatun muxaramatun waa bidco la xaaraantinimeeyey oo tasallalat ila almuslimiina muslimiinta u soo gashay oo u soo dusay taqliidan ayagoo qabsanaya licaadaati lkufaari gaalada caadooyinkeeda fii maraasiimi janaaisihim janaasooyinkeeda maraasimteeda iyo xafladaheeda ay ku samaynayeen wa fiihaa maa fiihaa waxa ku sugan baa ku sugan oo min idaacati lmaali maal halayntiia min idaacati lmaali maalkii halayntiisa duuna faa'iidati faa'ida la'aan walmufaakara faan walmubaahati iyo markaa faanta ayaa ku sugan talaata alqubuur waxaa kaloo ayana bidcooyin ka mid a qubuurta alatii tuxfaru laqodi wa tubnaa la dhisi biariiqa mukhaalifa waxa loo qodi oo loo dhisi ariiqo khilaafsan limaa dakarna wixii aan sheegnay ee min daabiti cumqi lqabr qabriga cumqigiisa iyo guntiisa iyo dhiibkiisa intii laga dhigayey oo dee lasoo gaabiyo kale ama aada loo sii dheereeyo watisaacihi iyo ballaadhintiisa intii loo baahnaayo ayana laga ballaadhiyo ama laga cidhiidhiyo wa afdaliyati laxd iyo luxudka fadli badnaantiisa haddii dhulku adag yahay in luxudkii laga wahsoo shaqi loo sameeyo uma shaqi de shaqigii meeshii jiracsanaydee shaqiga loo baahnaa oo luxdigii la sameeyo weeye arbaca yukrahu waxaa la kariya tashyiidu lqubuuri qubuurta oo la dhiso daakhiluhaa aw daahiruhaa gudaheeda ama korkeeda bikulli maa dakhala fii naar wax kasta oo dabgalay in lagu dhiso ka dhismantii sawirkii iyo waljisi nuuradii iyo wanaxwima iyo wixii la mid ahaa rawa lmuslim imaam muslim wuxuu warinaya can jaabirin radia allahu canhu qaala wuxu uhi nahaa rasuul lahi sala alla alay slam wuxuu nahiyey an yujasasa alqabru qabriga in la nuurdeeyo wa an yuudac calayhi aljisu waa jis in la saro wamaa yusamaa biljibsiin waa jibisa iyo markaa nuuradda iyo waxaa markaa cad oo la mariyo weeye fa in buniya birukhaami wanaxwi haddii dhagax iyo wax la mida waa dhagaxyaasha weliba muunada leh ee markaa dee dhulalka qaarkood markaa laga keeno haddii lagu dhiso ama balaad iyo markaa dee marmar la saara kaana xaraaman kaasi isagu xaraam buu noqonayaa waa limukhaalafatihi shadiida waa khilaafidda darane uu khilaafayo linahyi rasuul lahi sala allahu alay slam diidmadii rasuulka walimaa fii dalika iyo arrintaa waxaa ku sugan ee min idaacati almaali maalka halayntiisa almanhiyi canhu sharcan ee sharci ahaan la diiday oo wanaha can idaacati almaal nabigu sala allahu alay slam maalka in la halleeyo ayuu diiday wax alliyaaliye wuxuu ka faa'iidayay qofkaa dhintayna dhismaha halkaa lagu dhisayo iyo qubadda iyo waxaa laga samaynaya ma jirto waa xoolo uun ummaddu ay leedahay oo laga faa'iidaysan lahaa oo halkaa lagu baabiinayo weeye nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay qofka meydkaa wuxuu uhi saddex baa raaca marka u dhinto yatbacu almeyita halaaa ahluhu wa maaluhu wa camaluhu ehelkiisa iyo maalkiisa iyo camalkiisaa raaca fa yarjicu isnaani wayabqaa waaxid laba waa soo noqonayaan midna waa ku hadhaya ehel iyo maal waa ka soo noqonayaan camalkiisuunbaa halkaa ku hadhaya wax alliyaaliya wuxuu xoolo qofkaasi lahaa halkaa waxaa u raacaya labada kafanood ee cadcad oo weliba wixiisu haddaanay xalaal ahayn oo odhanayo cid kale ha ii soo iibiso ayuunbaa ka raacaya waxaan goobjoog u ahaa nin xaaraan ka shaqaynayey oo aan hore idinka sheekeeyey oon xukunay oo la qisaasay intii aan la dilin aan la qaadin hanti badan uu leeyahay gawaadhidiisii meelado badan baa magaalada uga furnaa goobjoog baanu ahaay anaaba xukumay wuxuu yidhi war hebelow nin gaadhi wato isku raray war hebelo war kafanta iisoo iibi bulaad war kafanta iisoo iibi macnaha fi hadi laxda wuxuu ogaaday hantidiisii faraa badnayd ee mukhaadaraadka ka sameeyey inaanay inaanay kafan u gelaynin war kafanta iisoo iibi buhi aduu hebelow marka haddaad xaaraan badan urusatay kafanna kuu geli mayaan wax liyaaliyo wixii aad xalaal urusatayna labadaa maro unbaa kaa raacaya mar hadduu qofkiisa culimmadu waxay isweydiiyaan qofku xataa hadduu ilig dahaba leeyahay ma lagu daynayaa mise waa laga saarayaa waxay culimmada qaarkood waajibba ku tilmaamayaan haddii aanu ciridkiisu wax noqonaynin in laga soo saaro oo maxaa looga soo saaraya labadaa garaam ee xoolaha ayaan lagu aasinaha laga soo saaro dhaxalkaa lagu dara baa la leeyahy labadaa garaam waxba laga yaaba shan iyo afartan waaba sagaashanba sagaashankaa dhaxalkaa lagu daree kasoo saara baa xabadda yar iligaa ka soo reeba dee qofka xabad yara iliga ahaydee ku jirta in laga soo saaray dee inaad kubad weyn ka dul dhisto maxaa muxuu ka faa'iidaya isagiina waxba ka faa'idi may adna waxba ka faa'idi maysid marka waa idaacatu lmaal nebiguna sala allahu calay wasalam qubuurta in la dhiso waa diiday in la nuuradeeyo waa diiday haddana nahyigaa nebiga sala allahu calayhi wasalam qaar unbaa shaydaan gees mariyayoo wax kaleba aan ka shaqaynayn qubuurtaa inay dhisaan ay ka shaqeeyaan mooyaane aan wax kalaba qabanaynin marka waa limaa fii daalika waxaa ku sugana min daacati almaali maalka iyo xoolaha layntiisa ah almanhiya canhu sharcan ee sharci ahaan la diiday wamaa fiihi min almubaahaati waalmufaakara waa waxa ku sugan ee faantan iyo mubaahaada almuqiita almuqiita almuqiitati fii diin illahi caza wajal ee loo cadhooday ee aan laga jeclayn ilaahay diintiisa hamsa yukra waxaa la yidhaha karaahiyata taxriimi tasliim alqabr qubuur qubuurta markaa in la kuruseeyo oo kurus dheer loo sameeyo walbinaa calayha iyo in la dhiso cala naxwi aladii yafcalu kasiiru min annaasi alyowm sida ay sameeyaan in badan oo dadka ka midi in la dhisana iyadana waa xaaraan wa sunnatu an laa yurfaca alqabr sida sunnahay waa inaan qabriga laga sarraysin cala alardi dhulka agfaro wax ka badan min shibrin waaxidin yani taaka wax ka badan waa inaan laga sarraysin waa linahyi can kulli dalik nabiga sala allah alay sl ayaa arrintaa diiday qof wanaagsan iyo qof culima iyo welitoona nebigu kama soo reebin laakiin wadaadada waxaad ku arki un meelaha kutubta wayustasnaa waxa laga soo reebaya cidda ka soo reebtay hadda haddana alliya nebi maxamed wax ka soo reeba haddana wadaadki wuxuu ku wayustasnaa waa laga cid ka soo reebtay marka shaydaan baa ka soo reebay qubuur alawliya wasaalixiin baa laga soo reebaya in la dhiso ayaa ayaa sunaa bay ku odhanayaan rawaa muslimun wuxuu warinaya wakayruhu ana cali bna abi aalib radi allahu canhu qaala wuxuu yihi abilhayaaj alasadi cali bn abi aalib wuxuu ku yidhi alaa abcauka war ma kugu diraa calaa maa bacatanii caleyh rasul lahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay wuxuu idru shaqada iga dhigay makuu diraa an laa tadaca waa inaad ka tegin timhaalan suuro ilaa damasow inaad tirtirta mooyaane walaa qabran mushrifan qabri la dheereeyo dhulka ka sarreeya inaanad arkin oonad soo marin ilaa sawaytun dhulka la sinta mooyaane timhaalan waa suura waalmuraadu hunaa maa kaana daa ruuxun waa suurooyinka ruuxda iyo nafta leh wixii ruux le markaa suuradiisa weeye damasta waa maxaytow aad tirto ow daraso ama aad baabiiso mushrifan waa murtafican sarreeya sawaytow maca alardi biirtifaacin qaliil inaad dhulka la sinto oo iyaro aad ka sarraysiiso marka aada ficilkaa la imanaysaa waxay oo waa munkar nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi waa inuu gacanta ku dooriyaa fain lam ystadifa bilisaani hadduu kari waayo carabka fain lam yastadifa biqalbihi haddii aad un iskaga dhaqaaqdo unaad halkan u faash soo qaato meelay rag dul yuurunaan dee madaxaba way kaa goyn oo iyaguna markaa diin u haystaa haddaad adna halkan tiraado nebigaa yidhood markaa faash soo qaato marka waxaa laga maarmaana waxaasoo kale marka la furinayo inaanay fitna iyo dhibaata aanay adiga iyo cid kale toona aanay kaga imanaynin midda labaad ilaa qalbiga dadka laga saaro oo waxaan la waaniyo oo wax loo sheego dee lagu dhaqaaqi maayo ila waxba maad soo kordhin markaas markaad duse berriba waa la dhisi colaad iyo dhibaato iyo ummaddii kala tegeeduna waa ka soo baxayaa markaa ilaa laysla waafaqo oo qalbiga ummadda laga saaro dee ficil loogu dhaqaaqi maayo illa haddii kale waa laysku dilayaaye waayo nabigeenu sala allahu alay sl caaisha wuxuu ku lahaa lowlaa qowmka xadiidu cahdin bijaahiliya lahadamtu lkacba haddii aanan ka baqanaynin tolkaayoo jaahiliyad waktigoodu ku dhow yahay haddaanan ka baqanayn oona odhanaynin wuxuu u socday kacbada inuu naga dumiyo kacbada intaan dumiyo ayaan qawaaciddii nabiyullahi ibraahim ku celin lahaa ila quraysh baa markay dhisaysay uu ka gaabtay intay nafaqada ka yaraatee oo xaggan xijir ismaaciilka ugu yaraan saddex mitir ayay oo dhula oo kacbadii laga soo kacay baa ah marka intaan dumiyaa baan ku celin lahaa laakiin dadkii baa jaahiliyad ku cusuboo waxaan ka baqanayaa inay yidhaahdaan wax kaleba umu socda kacbada inuu naga dumiya umuu doonayay markaa dadka waxay odhanayaan iyo fidnada iyo waxaasoo dhan in la ilaaliyo baa loo baahan yahay oo marka waxaa xun la suulinaya qalbiga marka laga saaro in ficilkiina markaa loola yimaado darsi halkaynagu jabo wallahu aclam